dhegaystayaal idil ahaantiiba waad mahadsantihiin meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waxaynu warbixinteenna aynu ku soo qaadan doonaa khatarta ka dhalan karta xadhkaha laydhka qaada xilliyada ay jiraan roobabka iyo dabayluhu iyadoo aad arkayso in xadhkahaasi si bilaaqaaba ay isku dul fuuleen tiirarka ku yaala suuqyada magaalada hargeysa oo ay ishaadu qabanayso haddaba arrimahaasi waxaanu kala soo sheekaysanay dadweynaha ku dhex ganacsada suuqyadaasi iyadoo warbixinteenna sidoo kale aynu ku soo qaadan doono dhinaca suugaanta oo aan ka maqnaan doonin qaar ka mida dadweynaha ku dhex ganacsada suuqa waaheeneen magaalada hargeysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sidii bulshadeenna looga badbaadin lahaa khatarta ka dhalan karta xadhkaha laydhka dabka qaada waxaanay dadweynahaasi ay si wadajir ah xukuumadda uga dalbanayeen in siyaasad cad qarankeena uu ka yeesho arrintaasi halka sidoo kalena ay mas-uuliyiinta shirkadaha laydhka ee kaah ay ka codsanayeen ganacsatadaasi in ay la yimaadaan qorshayaal xadhkahooda dabka laydhka qaada ay kaga badbaadinayaan khatarta ka dhalan karta waxaana hadaladii dadweynahaasi ka mid ahaa in arrintaasi oo bulshadeenna runtii dhibaato ku haya xadhkaha iswadadul fuulay sidee wax looga qaban karaa dareenkaaga wallaahi waa ray aad aad u muhiimah waanan kugu raacsanay rayga in la bedelo oo weliba loo sameeyo meel xadhka wada raacaan tuumbo la raaciyo matalan imika oo kale sidee magaranaysaa dee xadhkii xilligii roobabka kalooyamka bilaamaya wallahi waa fikrad aad fiican aad baan ugu taageersanay weliba hirgeli baan ka odhan lahaa matalan xadhkahaasoo kale in dhulka hoostiisa la mariyo ama xal kale loo raadiyo maxaad halkan shirkadihii ay ku midaysnaayeen sidii ka ahoo kale shirkadii ka ah ee laydhku ku midaysnaa maxaa halkan aad farinaad u marin lahayd waa ray aad u fiican laakiin muhiimaddeeda waxaa hata qalabkii tuuliska haddaan lahayo taa waa la hirgelin karaya taariga aad baad fiicantay laakiin waxaba kaba si fiican ma odhan laanu tuumbada la raaciyo oo gidaarada imika meydka liididkiyo kale sikada noomise u simanta oo kale la raaciyo kale aad aad baan oo aad baad madsantay jaaniskaasi ma ku darkaray saaka waxaan jeclay inaad dareenkaaga aad ila wadaagtid waxaa jirta xadhkaha laydhka qaada inta badan bulshadeena khatar bay ku hayaan hanti badan iyo guryo badanna way ku gubteen innagoo uga mahadnaqina ciidankeena debdebiska arrintaa shirkadihii laydhka lahaa halkan marka hore maxaad fariin aad u marinaysaa waxaan u marayaa horta magacaygu waa khaalid maxamuud n ka tirsan ganacsadayaasha suuqa waaheen ku dhex shaqeeya horta arrimahan xeer dee xalliga uga yaalla oo dawladdu ama ay hore uga qabatay ama iminka ay ka qabanaysaa ma jiro hase yeeshee waxaan jeclaan lahayn dee dad iska biimaysan badanay in waxaan inta la qaado laga yeesho mawduucaad iyo barnaamijyo dawladeed dhulka hoostooda la mariyo si dadku safety u helaan daniyo wallaahi oo bilaahi khatar badanoo nagu sugan mooye wax alaali waxaan ka idhaa ma garanayaba waxaan farriin u marinayaa shirkaddan ka haleelaa ee imminka som somalilan baawar loo bixiyey ee shirkadii leelku ay ku midoobeen in ay iyadu ka yeelato ajende dhigaya in dadka laga ilaaliyo dee dadku iska bimaysayin meel kastoo imminka suuqa waa digaarka waa halkaas waa hantidii qaranka oo dhan halkaas xukuntaasi taalla halkaana xakamada imminka shoolado dhexdooda ku dhex jira maca shoolado lagu dhex istaajiyo haddii gaas imminka qabsadoo kale dee khatarteeday leeday marka wallaahi waxaan barnaamijka idaacadda u marinaa imminka in shirkadaha sida ugu dhaqsaha badan leh ay wax uga qabtaan arrimaha leydhkaana ay ajindo ka yeeshaan rasmiga
arrintaa leydhka mad ku darkare raygaaga xadhkaha leydhka qaada khatarta bulshadeena ku hayaan bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdishakuur muuse cabdi horta khatartaasi waa mid muuqata ibanka gurigeenaanan ku jirno iyagoo xadhkii hoolan yihiin bay dul saaran yihin oo hadduu imanka roob imaado dee biyuhaas way dabaysayeen jingada dul maraya marka annagaan maca gurigay kori karinba waa khatar dee maaragtay cid looga cawdaa ayna maanta muuqan sababtaa shicibku amba cidda ganacsatayda waxay markay dowlad markay dowlad la xisaabtamayso ay bulshada la qiimaynaya ayuu dayay dadkuna qiimo leeyihiin marka horta runtaa waxaan leeyahay dee waxa ka gaabisay dowladda meesha xukuumadda meesha haysata shirkadii kaahay shirkada leydhku ku midaysnaa halkan aad farriin aad u marin lahayd waxaan u marin lahaa de niman yahow adeer lacagna qaata anugu ganacsigiina kama xumin lacag qaata laakiin lacag nafta ummaddana badbaadiya waa tahay anoo jecel inaad dareenkaaga aad ila wadaagtid saaka waxaan jeclaa inaad xadhkaha leydhka qaadan warbixin ri aan ka samaynayey oo iswada dul fuulay sidaad arkaysidba sidii wax looga qaban lahaa arrintaasaan doonaya inaad dareenkaaga aad ila wadaagtid adoo magacaa ku bilaabi doonaa waxaa la yidhaha cabdi ismaaciil cabdi ay wax uga qaban karaan wallaahi imanka sidaan inaan adoo aragtidda waa kuwa leydhku iswada dul fuulsan dhibaato badanna wuu noqon karaa marka roobku daa'an weliba khatara badan baa naga soo gaari karaa maxaad halkan fariin aad u marin lahayd shirkadii laydhka xarkahaas iska lahaa ee kala wada duwan ee kala jaadjaadka sidii wax looga qaban lahaa dowladdu de ayaan u maraynaynaa in xarkahaas miyaanay lagama maarmaan in dhulka hoosteeda la mariyo maya aad bay qurux badan tahay wallaahi laakiin nin mala awood mala xagga awood darrada ka tahay niyo anu waan garan waay waan miinaysanayda haddana wadankeenu markaas aad eegtid waxaad soconaysaa adoo soconayaaba markaa ceedan badan iyo dabeelahan jiraan wax harkaaba kugu soo dhiciba dhibto markaas dowladdan u sheegana si wax uga qaban lahaa
dhegaystayaal aada buu u mahadsan yahay muwaadinkaasi inoo jiliyey codkii maxamed saleebaan tube waxaana halkayga inooga sii socon doonta warbixintaasi aynu kaga hadarta ka dhalan karta xarkaha laydhka dabka qaada magacayga waxaa ladhaha saciida ladhaa saciid cabdilaahi waxaan ku noolay magaalada hargeysa suuqa oo aheen arrinteeda niyow haddaan ka soo dhiibto wallaahi waa xarkii baa batay marka dabeel timaado way isku qaraacaysaa qaraacista waxay keenaysaa dab bay keenaysaa dabkaa keenta dee shoorarkiiayaa shoorkii baa sii kala baxaya laga yaaba wax badan guryaha gaabo sida shoorkaa inta badan baa guryaha gabo ayaa la odhan karayaa dee waayo meel walbaaba xadhig baa saaran ninka dhismo walbaaba dhismo walbaaba xadhig buu doonaya inuu soo samaysto lama eegi danta danta daryarka lama eegiyo waayo suuqan waayo wada xadhka suuqa caalamka xadhkaba ma laha waayo kiina wada xadhka meelaha xadhigka marta ma heersid gaadhi weyn maanta haddaad wadatid wada xadhkay noqonaysaa sheekada markaa waxaan leeyahay suuqa xadhkaa laga daayo aal hoos mariya dhulka hoostooda shirkadii waxaad ka dalban lahayd in xadhkii dhulka hoostooda la mariyo
haa shirkadahan ka codsanaya inay xadhkaa hoostooda mariyaan waayo halkaasaa wax walba ka wanaagsan waayo xadhkan dad gaadhinas ma dhaafi karo midhaasaan kusoo gebagabeynaya
hore waa kii wasiirka arrimaha gudaha mister calin waracabde waa kii hore uga soo saaray go'aan in xadhkahaas dhulka hoostooda la mariyo laakiinse shirkaduhu inta badan way ka dhagaadeegeen maxaad wasiirkan cusub ee arrimaha gudaha isaga ka dalban lahayd waxaan ka dalbanaya reygii hore ee wasiirka hore sameeyey inu sameeyo isaguna waayo wasiir kartale weyaan waa inuu sameeyaa xukuumaddana waa xukuumaddii uga fitna badnayd ilaahay noo daayeen
aad baad mahadsantahay waraysigaas anoo jecel inaad magacaaga ku bilowdid isla markaa aan jeclay inaad raygaaga aad ila wadaagtid oo saaka waxaan jeclaa in xadhkaha laydhka qaado oo inta badan bulshadeenna saameyn ku yeeshay sidii wax looga qaban lahaa iyo fariintii aad u marin lahayd shirkadaha xadhkahaasi iska leh inaad dareenkaaga ila wadaagtaan jecl waxa weeye hangaraac laguma dhibtiyo nimankanu hadday iskaashatoobaan ummaddana way ilaalinayaan iyana way isilaalinayaan laakiin hadduu ninba meel u cararo oo ninba raygiisa uun meel ka bahaleeyayo dee adeer sidaasuma hagaagsanaanayso hadhowna dadka waxba la siin maayo ma maqlaysaa waxa weeye bulshada iyo dadnimada iyo wax walba ku wanaagsan yihin kuwaa iskaashatadii iyagu kormeerro badan bay samaynayaan nin waliba meesha ilaali buu odhanaya dee kan kale waa keligii oo dee waad garanaysaa qof keligiina laydh waxba xoog kaga qaban maayo maxaad fariin aad u marinaysaa shirkadaha xadhkaha laydhka iska leh waxaan leeyahay shiraakooba mid noqda shicibkuna waa idinla jiraaye dabeeta ilaashada dee shantidiinna dadweynahana ka ilaaliya waad mahadsantahay dhegaystayaal dhinaca warbixintan waxaa soo diyaariyey oo isku soo habeeyey aniga oo ah caydarus cismaan waxaanan idinku dhaafi doonaa codkii halalaasiga ah fanaanida reer jabuuti ee caanka ah deeqa ciise intaynu warbixintan warbixin la mid aynu ku kulmi doonno dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo meel kastoo aad naga dhegaysanaysaa